bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala اllahu عalayhi wعalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo tobnaad ee suurat اlxaj allah waxau ihi subxaanah haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناr يصب من فوق رؤuسهم الحميم allah waxa u ihi سubحaanه haadaani labadaa kooxood khasmaani waa kuwa doodayo ishaysta اkhtasamuu waxay ku doodeen labadaa kooxood fii rabbihim fii شhأni rabbihim arrinka rabbigood iyo diinta alleh ayay ku doodeen faaladiina kuwii kafaruu gaaloobay qudicat waxaa loo gooyey lahum iyaga hiyaabun dhar baa loo jaray dharkaasoo min naarin naar ah yusabu waa lagu shubayaa oo min fowqi ru'uusihim madaxyadooda korkooda waxa lagaga soo shubayaa alxamiimu biyo kulayl dhaafay oo karkoodiiyo kulkoodu aada u xad dhaafay yusharu waxaa lagu dhalaalinayaa bihi biyaha kulayl dhaafay maa fii butuunihim caloolahooda wixii ku dhex jiray uurku jirta hoose ayaa lagu dhalaalinayaa waljuluudu wa tuxraqu ljuluud jidhka iyo maqaarka sarana waa lagu gubayaa oo waxaa loo soo qadarayaa ficil yacni maqaarka ama jidhka ku habboon oo jidhka isaga lama dhalaalinayo e waa la gubayaa waxase la dhalaalinaya waa uurku jirta hoose allah waxau idhi walahum waxaa u sugnaaday maqaamicu dubayaal baa u sugnaaday dubayaashaasoo min xadiidin bir ah kullamaa aaraaduu mar kastoo ay damcaan oy doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin min ajli ghammin murugo iyo werwer iyo kurba daraaddeed mar kastoo is yidhaahdaan ka baxa uciidu waa lagu celinayaa fiihaa naarta dhexdeedii baa dib loogu celinayaa wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa iyada oo hanjabaad iyo bahdilaad loogu odhanayo duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq cadaabkaa waxgubaya dhandhamiya ina allaha alla yudkhilu waa gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin basaatiin iyo beere ayuu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yuxallowna waxaa lagu qurxinayaa fiihaa jannooyinkaa dhexdooda min asaawira gacma ku xidhyo ama jinjimo waxyaabo gacmaha lagu xidho oo asaawirtu waa jamcu aswiratin oo iyaduna jamcu siwaar ah waa wixii laysku qurxinayay gacmaha lagu xidhanayey yuxallowna waxaa lagu qurxinayaa fiihaa jannooyinka dhexdooda min asaawira waxyaabo gacmaha lagu xidho ama jinjimahaasoo min dahabin dahab ah iyo walu'luaaluul macaadinta ama dhagxaanta qaaliga ah ka samaysan wa libaasuhum dharkooda fiihaa jannada dhexdeeda ay ku xidhanayaanna xariirun xariir weeyi wahuduu waa lagu hanooniyey ila tayibi wax wanaagsan baa lagu hanooniyey oo min alqowli hadal ah wahuduu waxa lagu hanooniyey ilaa siraati alxamiidi ilaaha la mahadyo ee mudan in la ammaanoo loo mahad noqo jidkiisii xaqaha baa lagu hanooniyey ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay walxaalna gaaloobay yasuduuna ay ka hor joogsanayaan dadka mafcuulka uu soo qadaro ay innaasa waayo sadadani waa tii mutacadiga ahayd ee mansuubka gaadhi jirtay ee tii laasimka ahayd ma aha waxaanaynu ku garanaynaa qariinada ina aladiina kafaruu waayo kufrigaa ugu filan jeedsi ee wayasuduuna waa macno zaa'ida oo diintii intay ka gaaloobeen ayay dadkana u diidayaan waa laba macno ilan haddii icraadun lagu macneeyo waa isla macnihii horeo mukarara uun ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay walxaalna gaaloobay yasuduuna ay ka hor joogsanayaan ay innaasa dadka can sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyagoo ka hor joogsanaya kuwa gaaloobay iyo walmasjid alxaraami iyo masaajidkii xurmada lahaa iyagoo dadka u diidaya alladii xaramkaasoo jacalnaahu aanu ka yeello linnaasi dadka aanu uga yeellay sawaa'an miday u siman yihiin alcaakifu ka kunagi fiihi xaramka dhexdiisaee degaanka wee degan iyo walbaadi iyo ka bannaanka kaga imanaya ay u siman yihiin oonay u kala soocnayn cibaadadiisa iyo ictikaafkiisa iyo taacaadka lagu gudanaayo alla waxaa wuri waman yurid ruuxa doona fiihi ay filxarami xaramka dhexdiisa qofka la doona biilxaadin xadgudub iyo leexasho xumaan iyo xadgudub qofka xaramka la doona bidulmin bisababi dulmin dulmi dartiina ula doona nudiquka waxaan u dhadhansiin doonaa min cadaabin aliimin cadaab xanuujiyo oo kulul ayaan u dhadhansiin doonaa wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii bawa'naa aanu u diyaarinoon u astaynay liibraahiima nebi ibraahim makaana albeyti beytka xurmada leh makaankiisa aanu u diyaarinay waa halka uu seeskiisa ka qaadayo dhiskiisa uu ka bilaabayo aanu astaynoonu u calaamadinoonu u sheegnay allaa tushrik bii shay-a waxaad u soo qadartaa wa awxaynaa ilayh oonu u waxyoonnay ibraahiim allaa tushrik antuna waa tafsiiriye e ay laa tushrik ha ii shariig yeelin bi aniga shay-aa waxba ha iigu shariig yeelin oo watahir taahiri ibraahiimow beytiya beydkaygaa xurmada leh kacbada waxaad u taahirisaa litaa'ifiina kuwa ku tawaafaya iyo walqaa'imiina kuwa u taagan salaada iyo warukaci kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan waadin waxaanad ogeysiisaa finnaasi dadka dhexdiisa waxaad ku ogeysiisaa ood ugu dhawaaqdaa bilxaji xajka dadka ogeysii oo ilaahay inuu xaj ku leeyahay inay beydkaa u soo qastaan meel ay joogaanba ugu dhawaaqoo dadka ogeysii ya'tuuka way kuu iman haddaad sidaa yeesho rijaalan xaala yihiin kuwa lugaynay oo lugley ah iyo wa calaa kulli daamirin mid bog laashay dhammaantii korkiisa iyagoo ku sugan yaati'na way kuu imani min kulli fajin waddo kasta xaggeed way kaaga iman waddadaasoo camiiqin fog waddo kastoo fog xaggeeda way kaaga iman aduu u dhawaaquun oo maxay kuugu iman waa cilatulityaani ya'tuuka baa la yidhi way kuu iman limaada liyashhaduu si ay u xaadiraan manaafica waxtar iyo manaafacaad lahum iyaga u sugnaaday oo diin iyo duunyaba ay u faa'iidaan iyo wayadkuru smaallaahi si ay magaca alle ugu xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macluumaatin la yaqaano calaa maa rasaqahum ay calaa dabxi maa rasaqahum wuxuu alla ku arsaaqay gowriciisa si ay rabbi ugu xusaan kaa alla ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami mayeedhaankaa xoolaha iyo nimcoolayda ah oo geeli iyo adhigii iyo lo-dii fakuluu haddaba cuna minhaa nimcoolaydaa xaggeeda ka cuna oo wa acimuu ka quudiya oo siiya albaa'isa kii dhibaataysnaana alfaqiira ee baahnaana xoolihiinnii iyo hadigii markaad gowracdaan ama qashaan dee idinkuna cuna dadkana ha qadininee wax ka siiya humma lyaqduu dabadeed ha iska zuuliyaan dadkii xujaajta ee acmaasha gudanaayay tafathahum yacnii uskagii iyo wasakhdii ku sugnayd jidhkooda iyo maryahooda ha iska zuuliyaan oo maalintaa tobnaad markay jamratulcaqaba tuurtaan ee hadyigoodii ay gowracaan dee intaasoo maalmood dharkay xidhnaayeen ee timo sare iyo kuwo hoose iyo yacni midna aanay taaban ha iska kala fududeeyaan oo hadday dhar tahay iyo hadday timo tahayba ha isnadiifiyaan walyuufuu ha oofiyaan nuduurahum nadaradoodiina ha oofiyaan walyatawafuu hana ku tawaafaan oo ha ku wareegaan bilbeyti beytkii alla ha ku tawaafaan beydkii alcatiiqi ee horreeyey ha ku tawaafaan alla waxau idhi daalika waman yucadim xurumaati illaah ay alamru daalik arrinku waa kaa la soo sheegay oo acmaasha iyo arrimaha xajka la qabanayo waa sidaa la soo sheegay waman yucadim ruuxa weyneeya xurumaati illaah ilaahay xurmooyinkiisa waxyaabaha alla u xurmeeyey ruuxa xurmeeya ee weyneeya fahwa ay tacdiimu alxurumaat tacdiimka u celi fahwada damiirku wuxuu noqonayaa masdarka yucadim laga fahmo tacdiimka ah marka waman yucadim ruuxa weyneeya xurumaati illaah ilaahay xurmooyinkiisa waxyaabaha rabbi uu xurmada u yeelay ee uu xurmeeyey ruuxa xurmeeye ee weyneeya fahwa tacdiimka iyo weynayntaasi khayrun way u khayr badantay lahu isaga cinda rabbi rabbigii agtiisa siyaasa u wanaagsan wa uxillat waa laydin xalaaleeyey lakum idinka alancaamu nimcoolaydii waa laydin xalaaleeyey oo inaad qalataan oo cadkeedii cuntaan oo caanaheedii cabtaan oo ku tamatucdaan waa laydin banneeyey ilaa maakii mooyaane kaasoo yutlaa laydinku akhriyaya calaykum korkiinna waxa laydinku dul akhriyayo ee laga soo reebay cunitaanka inaad cuntaan ee laydinka xarimay mooyaane nimcoolaydaa waa laydin xalaaleeyey ee fajtanibuu ka dheeraada arrijisa qurunka iyo xumaanta ka dheeraada min alawthaani asnaamta xaggeeda xaale ay yihiin qurunkaasi oo wejtanibuu ka dheeraada qowla azuuri hadalka beenta ana ka fogaada hadalka beenta ana isaga dheeraada xunafaa'a xaale a tihiin kuwa ka soo leexanaya baatilka iyo shirkiga oo lilaah ilaahay dartii u soo leexanaya oo u soo iilanaya hayra mushrikiina kuwa u shariik yeelaya kayrkood xaal aa tihiin bihi ay billaah ilaahay kuwo wax la wadaajinayana xaal aydaan ahayn oo rabbi aad u badhax tirasaan cibaadada waman axadka yushrik la wadaajiya billaahi alla cibaadadiisa cid kale fakaannamaa khara waaba isagoo ka soo dhacay min asamaa xagga sare samada waa nin ka soo dhacay oo kale oo fatakhtafuhu tayru dabeed haadu ay dafasoy hilibkiisa kala dhufanayso oo dhulkaba aanay waxba ka soo gaadhayn aw tahwii ama ay ku tuuraysa bihi isaga alriixu dabayshu fii makaanin saxiiqin meel fog ninka alla u shariik yeelaa waxa buu ka dhigan yahay sidii nin intuu cirka ka soo dhacay dhulkaba aan soo gaadhina hawada ay haadu ku kala goosatay amase dabayli meel fog ay ku tuurtay yacni waxa uu la yimid weynida u weyn yahay iyo dembigiisu sida uu culus yahay alla waxa uu idhi daalik ay daalika xukmullaah kaa la soo sheegay waa xukumkii rabbi waa kee shirkiga in laga fogaado oo towxiidka lagu toosnaadaa xukmullaah waa xukumkii rabbi waman yucadim axadka weyneeya shacaa'ir allaah ay shacaa'ira diiniillaah ilaahay diintiisa calaamadaha lagu garto ruuxa weyneeya fa innahaa ay tacdiimu shacaa'iru celi weynaynta shacaa'irtaa la weynaynayaa min taqwa alquluubi qalbiyada yacni alla ka cabsigooda ayaa ay ka mid tahay oo ruuxa qalbigiisa cabsiye ay ku jirto ayaa weyneeya shacaa'irullah lakum waxa idinku sugan fiihaa shacaa'irtaas oo iminka looga jeedo hadigii iyo xoolihii xaramka lagu qalaayey ilan waa min shacaa'ir illaah oo wax alla wixii alle lagu caabudayey rabbi loogu dhowaanayo waa min shacaa'iri diin illaah waa astaamaha iyo calaamadaha muujinaya diinta alle iyo daacadiis alla markaa waxa uhi lakum waxa idinku sugan fiihaa shacaa'irtaasoo xoolihii hadigu ay ka mid yihiin waxa idinku sugan manaaficu wax taryo yacnii manaafic iyo nafciyo fara badan baa idinku jira ilaa ajalin ilaa muddo inta laga gaadhayo muddadaas oo musaman la magacaabay yacnii ilaa intay xooluhu ka gaadhayaan halkay ku xalaaloobayeen ee xaramkee lagu qalayey nafci baa idinku sugan oo dee waad ku sii intifaaci kartaan oo gaadiid ahaan baad geela usii fuuli kartaan oo hadday irmaan yihiin caanaheedaad sii cabbi kartaan oo waad sii manaafacaadsan kartaan dee ajri iyo abaalna waa idinku jiraa oo waa nafci aakhiro oo abaal weynna waa ka helaysaa alla waxau idhi humma maxilluhaa dabadeed makaanu xalaalowgeedu yacnii meesha hadigaasi uu ku xalaaloobayaa in lagu gowraco ilalbeyti waa beytka xaggiisa oo kacbadiya beytkii alcatiiqi ee horreeyey macnaha waxaa looga jeedaa un kacbada lafteeda ha lagu qala ma ahee waa xuduudii xaramka oo dhan halkaasuu ku xalaaloobayaa oo lagu qalayaa si ay fuqarada iyo ahlulxaramku ugu intifaacaan alla waxau idhi walikulli ummah ummad kastaba jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa gowrac iyo meel ay rabbi ku caabudaan iyo waxay rabbi ugu dhowaadaan baanu ummad kasta u yeelay liyadkuru smallaah si ay magaca alla ugu xusaan calaa maa rasaqahum ay calaa dabxi maa rasaqahum wuxuu rabbi ku arsaaqay gowriciisa si ay alla ugu xusaan waxaa alla ku arsaaqay gowracayaan oo min bahiimati alancaami nimcoolayda mayeedhaanka ah oo adhig iyo lo-d iyo geeli ah alla waxau idhi fa ilaahukum haddaba macbuudkiinna aad caabudaysaan ilaahun macbuud weeyi macbuudkaasoo waaxidun keli ah ee falahu ay falilaah ilaahay oo keliya uun aslimuu u hoggaansama oo arrinkiinna iyo taladiinna u dhiibta wa bashir ilmukhbitiina waxaanaad nebi muxamedow u bushaaraysaa kuwa ilaahay isu dhuldhigaya ee u khushuucaya aladiina kuwaasoo idaa dukira allaahu ilaahay marka la xuso wajilad ay baqatay gilgilato quluubuhum qalbiyadoodu ay gilgishaan wasaabiriina kuwa ku sabrana u bushaaree calaa maa asaabahum waxa ku dhacee haleele ee masaa'ib iyo dhibaato ah kuwa ku sabrana u bushaaree waalmuqiimi asalaati salaadda kuwa oogana u bushaaree kuwaa salaadda oogaya oo wayunfiquuna wax ka bixinaya mimaa rasaqnaahum waxaannu ku arsaaqnayna wax ka mida bixinaya kuwaana u bushaaree waalbudna jacalnaahaa waa baabulishtiqaalkiie wajacalnaa waxaanu ka yeellay albudna geeli waa halihii hadiga ahaa ee hadiga loo waday waxaanu ka yeellay jacalnaahaa waxaanu ka yeellay halaha hadiga ah lakum idinka waxaanu idinka yeellay min shacaa'ir illaah ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamadaha waaweyn ee lagu gartee lagu aqoonsado ayaannu hadigaa ka dhignay geela hadiga ah oo lakum waxaa idinku sugan fiihaa geelaa dhexdiisa waxaa idinku sugan iyo halaha aad hadiga u qalaysaan khayrun khayr baa idinku sugan oo mid adduunyaa idinku sugan oo intaad ku sii wadaan xaramka waa sii manaafacaadsan kartaan mid aakhirana waa idinku sugan yahay oo dee ajar iyo abaal aan la qiyaasi karayn ayaad ka helaysaan hadiga aad halkaa ku qalaysaan fadkuruu ismaallaahi calayhaa sawaafa fadkuruu haddaba xusa ismaallaahi ilaahay magaciisa ku xusa calayhaa ay calaa dabxihaa geelaa gowriciisa magaca alla ku xusa oo magaca rabbi u qabta bismi illaah wallaahu akbar sawaafa xaal ay tahay mid saddex ku joog ah oo saddex addin ku taagan addinka bidixdana la laabayo jilbka loogu laabayo oo sara joogga markaasi loogu gowraco iyadoo saddex ku taagan addinka bidixna u laaban yahay fa idaa wajabat haddaba marka ay dhacdo junuubuhaa geelaa hadyiga ah dhinacyadeedii marka ay dhacdo oo marka iyadoo taagan la dhuundhabee dhuunta lagu dhufto dee dhinac bay u dhacaysaa markaa marka ay dhinaca u dhacdo fakuluu cuna minhaa yacnii geelaa la qalay xagga aad gowracdeen xaggeedii wax ka cuna wa atcimuu kana quudiya alqaanica kii qanacsanaa ee aan waxba dadka weydiisanayn iyo walmuctara kii su-aasha dadka u soo bambaxayey labadaba wax ka siiya kii qaanaca ahaayee ninna su'aalanayn iyo kii baahnaayee dadka baryayey labadaba wax ka siiya alla waxau idhi kadaalika sakharnaaha ay midla daalika taskhiir sakhiridda aannu waxa weeyaan geelaa hadigaa idiin laylinay ee idiin sakhiray ee meeshaad doontaan intaa ka soo kaxayseen xaramkii keenteenied ku gowracdeen layliga aanu kaa idiin laylineenu idiin sakhiray oo kale ayaa sakharnaaha nimcoolaydo dhan aanu idinku sakhiray lakum idinka lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan oo ilaahay ugu mahadnaqdaan alla waxau idhi lan yanaala allaaha ilaahay gaadhi maayo luxuumuhaa hilbaheedu gaadhi maayaan walaa dimaa'uhaa dhiigageeduna gaadhi maayaan walaakin yanaalu ha yeeshee alla waxa gaadhaya attaqwaa alla ka cabsiga oo minkum idinka xaggiinna ka ahaaday alla ka cabsiga iyo camalka saalixa ayaa rabbi gaadhaya ee hilbahan iyo dhiigaggan waxba ka gaadhi maayaan xagga rabbi alla waxau idhi kadaalika sakharahaa ay midla daalika taskhiir sakhiraaddaa xoolaha hadigee aad gowracdeen laydiin sakhiray oo kale ayaa sakharahaa ilaahay idinku sakhiray nimcoolayda lakum idinka litukabbiru llah si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey ee acmaasha wanaagsan iyo gowraca hadiga ah wabashiruu bushaarey nebi muxamedow almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee wanaagga sameeye khayr ugu bushaare allah subxaanahu wa tacaala waxa uu aayaadkan kaga warramay arrimo muhiim ah oo mudan in lagu wantoobo wax lagu qaato waxa ugu horeeya inqisaamu nnaas ilaa fariiqayn wa masiiru kulli fariiqin minhuma qaybsanka ay dadkii laba qaybood u kala qaybsameen iyo qolo walba meesha ay marasee masiirkeedu yahay oo marka hore rabbi waxa uu yidhi haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim kuwaasi waa laba kooxood oo rabbigood ku doodoo ku dacwiyey oo qolaba qolana towxiidka iyo diinta ay u dooday qolana shirkiga iyo asnaamta iyo xumaha ay u dooday haadaani khasmaani labaduba waa musanne ikhtasamuu lama odhan ikhtasamaa ilan waxaa laga hadlaya waa haadaani iyo khasmaaniya ee ikhtasamuu waa la jamciyey waxaa loo jamciyey xagga ta'niidku waa biictibaari lafdi oo haadaani khasmaani waa biictibaari kownihim fariiqayni oo waa laba fariiq marka xagga labanimada ayaa la eegay lafdiga inay koox iyo koox yihiin laba kooxood haadaani khasmaani ikhtasamuuna waa biictibaari lmacnaa oo waxaa la eegay macnaha jamaca ah waayo koox walba sideeday jamac u tahay oo fariiq walba sidiisuu jamac madax bannaan u yahay marka ikhtasamuu macnaha la fiiriyo la tixgeliyey haadaani khasmaanina xagga lafdiga fariiqaanka labanimada labada kooxood baa la ictibaariyey ilaahay markaa wuxuu tilmaamay kooxda hore ee beenta iyo baatilka ku doodaysa ee shirkiga iyo asnaamta u dacwiyeysa masiirka iyo meeshay gelayeen baa alla u caddeeyey oo rabbi waxa uu yidhi faaladiina kafaruu qudicat lahum hiyaabun min naar horta dharka loo soo jarey loo soo gooyey waa dhar naareed oo ahlu naarka ciyaadan billaah ilaahay haynaga badbaadiya naarta iyo dhibkeeda eh waxay xidhanayaan iyo waxay huwanayaan iyo hoyga ay u hoyanayaan iyo waxa ay cunayaan iyo waxa ay cabbayaan wax wal oy adeegsanayaan waa min annaar oo dharka naartaa looga goynaya oo sharaabka naartaa looga keenaya oo cuntada naartaa looga keenaya oo wax waliba waa min annaar wax dhiba mooyaane wax dheefiyaba ma helayaan marka waxaa la yidhi waxaa loo soo jaray dhar naareedoy labisanayaan oo caam yeelaya sida labiska iyo dharku uu dadka u caam yeelo ayaa dharka naareed kulligood u wada caam yeelaya oo naartu ay u caam yeelaysa iyo cadaabku dabeed waxaa la tilmaamay sharaabkooda oo yusabu min fowqi ru'uusihim alxamiim xagga sarena biyo kulayl dhaafay ayaa lagaga soo shubaya markaasaa biyahaa kulayl dhaafay yusharu bihi maa fii butuunihim waljuluud waxaa lagu shiilayaa oo lagu dhalaalinayaa uurku jirta oo wax alla waxay midhicirada iyo waxa weeyaan xiidmihii iyo beerkii iyo wadnihii iyo calooshii wax alla wixii uurku jirta ku qarsoonaa ayaa iyagoo dareeraha xagga dambe ka dhaafaya ilaan waa la shiilay oo naar baa lagu dhalaaliye ciyaadan billaah waljuluudu waxaad usoo qadartaa wa tuxraqu ljuluudu jidhkii iyo maqaarkii sarena naartaa lagu gubayaa oo mar kastuu bislaaduu dhammaado mid cusub baa loo abuurayaa si ay waxa weeyaan si joogtaa cadaabka mar walba u dhandhamiyaan oo allah waa ka yidhi kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan khayraha liyaduuqu alcadaab mar kastoo jidhkooda u bislaado oo maqaarka sare ay naartu dhammayso mid cusub oo horlaa loo abuurayaa si ay si cusub oo hor leh mar walba u dhandhamiyaan qadhaarhka waxa weeyaan cadaabka iyo naarta waayo mar uun intay dhammaadaan hadday sidaa ku dhaafayaan dee cadaabka waabay ka raaxaysan lahaayeen ee mar walba waa lagu soo celinayaa oo xaalkoodu waxa weeye uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa waa xaalad nolol iyo geeri u dhaxayso mana ku noolaanayaan nolol wanaagsan ay ku raaxaystaan mana dhimanayaan dhimasho ay ka raaxaystaan wixii ku dhacaye waa saxariirkaa iyo silicaa u dhaxeeya nolosha iyo geerida oo bayna alxayaati waalmowt ilaahay waxa uu tilmaamay walahum maqaamicu min xadiidin kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min qamin uciiduu fiiha marka naartaa lagu kariyo ee ay gubto ee uurku jirta hoosena shiisho korka sare iyo maqaarkana ay gubto ayaa ololka iyo karka marka ay kor u soo baxaan ee ays yidhaahdaan malaha waabaad ka baxaysaan ayaa haddana dubayaal naareedoo xadiida madaxa inta lagaga garaaco ayaa salkii hoose naarta dib loogu celinaya waa cadaabkaa joogtada ah ee mar walay kor u soo baxaan ololkiiyo holaca haddana madaxa inta laga garaaco hoos loogu celinayo cadaabka iyo cuquubada aad iyo aadka u qadhaadh ee dhibaatada iyo kurbada badan markii laga warramay si looga cabsado cadaabka wixii sababayana laysaga dhowro ayaa ilaahay wuxuu ku xijisiiyey sida caadada qur-aanku ay tahay mu'miniintuna meesha ay marayaan oo waa jamcan bayna tarkiibi wa tarhiib waa kulmin la kulminaayo in dhinacna laga cabsi geliyo xagga cadaabkoo dunuubta si ay uga durkaan dhinacna laga rajo geliyo raxmadoo si aanay u quusan oo camalka saalixa ay u sameeyaan dabeed alla waxau idhi ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat jannaatin tajrii min taxtiha lanaaru yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin walu'lua walibaasum fiiha xariir aayaadkaana rabbi wuxuu kaga warramay kuwii mu'miniinta ahaa inuu gelinayo jannooyin ay webiyaal hoostooda qulqulayaan nooc walba lahoo biyihii iyo malabkii iyo khamradii iyo caanihiiba leh markii cuntadooda iyo hoygooda iyo meelahay ku nasanayaanba la tilmaamay waa jannooyinkaas iyo waxa weeyaan webiyadaas jannooyinkooda hoostooda qulqulaye eh ayaa waxaa lagu xijisiiyey waxay labisanayaanee huga u ah yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin walu'lu'an walibaasum fiiha xariir waxaana lagu qurxinayaa rag iyo dumarba dahabkaas ay gacmaha ku xidhanayaan iyo xariirtaas ayaa lagu qurxinayaa oo adduunyada haddii ragga lagaga xarimay waxyaabahan xariirtaa iyo dahabkaa iyo dee aakhiro waa xalaal bay u tahay oo wax ka xarimani daartii wax lagaga xarimay waa ka yimaadeen waa adduunyada dumarkunbay u bannaanayd dee dahabka iyo isticmaalka xariirta laakiin halkan markii aakhiro la tegey waxa weeyaan rag iyo dumarba hadday hu tahay iyo hadday hoy tahayba nooc wal oo lagu raaxaysta dahab iyo waxa weeyaan xariirba waa ku raaxaysanayaan oo waa lagu qurxinayaa dabeed rabbi waxa uu tilmaamay sababta abaalmarinta ay ku heleen iyo jazahaas ilaan wax walba sabab buu leeyahy oo alla waxa uu ihi wahuduu ila atayibi min alqowli wahuduu ilaa siraati alxamiidi waxay halkaa ku heleen waxa lagu hanooniye oo la waafajiyey ifkiyo adduunyada markay joogeen hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan oo ila tayibi min alqowli hadalka wanaagsan waxaa hormood u ah kelmadda tawxiidkee laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam yacnii kelmad wanaagsan iyadaa hormood u ah oo ugu horraysa iyo adkaartii kale iyo aqwaashii kale khayrkiiyo wanaagga ahaa waxaana lagu hanooniyey allaha la mahadiyo waddadiisa oo acmaashii wanaagsanaydna way sameeyeen oo afkun kamay a shahaadane uurkana waa ka ictiqaadiyeen xubnaha iyo jawaarixdana way kaga camal faleen waxay afka kaga hadleen uurkana ka ictiqaadiyeen waxaa kaloo lagu fasiray ilaa siraati alxamiidi waddadii la mahadinayo ay ariiqu lislaami waliimaani watawxiid waa waddada islaamnimadii iimaanka iyo tawxiidka haddii la yidhaahdo waddadii la mahadinaya lagu hanooniyey waa ariiqii diinta iyo islaamnimada ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu inoo inoo sheegay labada qolo qolo walba halka ay marayaan ama ay gelayaan ayaa aayadda aayaadkanna waxaa lagu tilmaamayaa arrimihii xajka iyo xaramka khuseeye wax ka mid a waxaana loogu soo hormariyey umuurta xajku waaba ta suuraddu ay ula yacni loogu magac bixiyeyba suuratulxaji inay xajka iyo acmaashiisa ka warramaysa eh waxa ugu horrayn rabbi uu tilmaamay kuwa gaalada ah ee dadka diinta u diidaya iyo xaramka ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illaahi waalmasjidi alxaraami aladii jacalnaahu linnaas sawaa'an alcaakifu fiihi walbaad waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi kuwa gaalada ah ee gaaloobay iyagoo weliba dadka ilaahay jidkiisii iyo xaramkiina u diidaya marka waxaa ku bannaan wowda waa walxaal in la yidhaha ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay walxaalna gaaloobay yasuduuna can sabiili illaah ay dadka diinta alleh iyo jidkiisa ka mancinayaan ama wowda la yidhaahda waa masiida lita'kiid oo tawkiid unbaa loo keenay oo waa sila ama tawkiide ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wayasuduuna ay yasuduuna way u diidayaan dadka can sabiili illaah oo halkaaba khabarka la rido haddiise la xaaleeyo dee khabarka waa loo soo qadari oo macnuhu waxa uu noqonayaa khabarkii madkuur maahee kuwa gaaloobay iyagoo dadka diinta u diidaya xaramkana ka mancinaya hee dee waa la ciqaabe ama way khasaareen yacni nucaaqibuhum ama khasiruu ama nudiqda dambe oo kale ficil la mid ahoo nudiiquhum min cadaabin aliim waxaanu dhadhansiin doonaa cadaab xanuujiya oo khabarka waad usoo qadari haddiise wowda sila ama tawkiid laga dhigo yasuduuna jumladaa khabarka dhici ilaahay markaa waxa uu tilmaamay kuwa gaalada ah ee kulmiyey gaalnimada iyo dadka inay diinta u diidaan cuquubadoodu inay darantay halkaa waxaynu ka garanaynaa gaalka gaalnimada ku darsada inuu dadka diinta kula dagaalamo iyo gaalka gaalnimadiisuun ku gaabani labaduba iyagoo gaalo ah labadubana ay ahlu naar yihiin haddana waa kala cadaab kulul yihiin oo kanaa kasii cuquubo iyo cadaab daran diin la'aanta dagaalka diineedna ku darsaday walmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa loogama jeedo kacbada oo keliya ee waa xuduuddii xaramka oo dhan maka oo dhan inta xuduudda xaramka makana inta xuduudda xaramku dee afarta koonaba way ka calaamadaysantaho way astaysantaho xuduud baa loo sameeyey haddii laga baxo dee dhulkii xalaasha ah la gelayo haddii lasoo galana xaramka gudihiisii lasoo gelayo marka walmasjidilxaraami masaajidka iyo kacbada way ka ballaadhantahy masjidulxaraamna saddex idlaaqba waa u soo arooraa oo waa la idlaaqaa masjidulxaraam iyadoo mako dhan loo jeedo subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa oo nebigu halka laga dheel miyuu hurday kacbada may ahayn waa xuduudda xaramka maka unbaa loo jeedaa waxaa kaloo loo adeegsadaa masjidulxaraam kacbada lafteeda oo dhismaha masjidkao dhan xataa looma wada jeedo maka oo dhan looma wada jeedo waxaa loo jeedaa dhismaha kacbada murabbacee afargeeska inuu naqaano ayaa loo jeedaa sida hadalka alla uu yidhi fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraami wejigaaga u jeedi masjidka xurmada leh xaggiisa marka la leeyahay shadra almasjidi alxaraami dee masaajidka xaramka oo idinka arkay inta uu ballaadh iyo baaxad u leeyahay macnuhu maaha dhismahan masaajidka xaramku dhinacuu kaa jiraga u jeedsa ma aha waa kacbadu halkay ku taallo u soo jeedso haddii kale waxaa dhici masaajidku siduu u ballaadhay waa idinka arkee dee qofka waxaa laga yaabaa kacbadiiba isagoon gaadhin inuu jiha kale u jeedsado ilain xaramka dhismihiisu dhinac walba kacbada uu dhaafa marka iminka fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraami masjidulxaraamka loo jeedaa waa kacbada murabbacee afargeeska dhismaha kacbada ayay waajib tahay in lasoo xaggeeda loo soo jeedsado oo loo soo jihaysto haddii la arkayana caynteeda waa in la qaabilo haddaan la arkayna waa in lagu dadaalo xaggeeda in lasoo qaabilo oon dhinacna bidix iyo midigtoona looga baydhin marna waxaa lagu idlaaqaa masjidulxaraam binaau lmasjidi yacni bikulli biajmacihi masaajidka xaramkee ballaadhan eed aragteen oo kacbaduna ay ku dhex taallo masaajidkoo dhan baa la yidhaha masjidulxaraam markaa mar dhismihii masaajidkoo dhan baa looga jeedaa mar kacbada oo keliyaa looga jeedaa mar makoo dhan oo intii xuduuddii xaramka ayaa looga jeedaa markaa iminka marka la leeyahay walmasjidilxaraami xaramkii xuduuddiisii oo dhan baa looga jeedaaye kacbadana looma jeedo masaajidka keliyana looma jeedo waayo halka degaanka laga dhiganayo ee dadku ay degayaan dee xaramka dhexdiisa cidima degto waa lagu cibaadaystaa waa lagu ictikaafaa dabeedna waa laga baxaa laakiin waxaa degaanka laga dhiganayaa dee waa xuduudda xaramka ee maka ayaa dadna ay degan yihiin dadna dad dee iminka soo galoo cibaado inuu yimid oo ka baxaya ayuu qaybsamayaan marka macnuhu waxa uu yahay waa kuwa dadka ilaahay jidkiisa ka hor joogsanaya xaramkana ka hor joogsanaya inay makaba fooda soo geliyaan xaramkaasoo aanu ka yeelay miday dadku u siman yihiin alcaakifu fiihi walbaadi ka isagu degaankee ku negi ee ree makee muqiimkee deganba iyo ka bannaanka ka yimid ee cibaado iyo ictikaafuun u yimid waa u siman yihiin cibaadadiisa oo uma kala xigaan dabeed alla waxa uu yidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ninka la damcee la doona xaramka xadgudub wallee cadaab kulul baan u dhadhansiin imaamu shinqiida halkan waxaa odhanayaa fil adwaa waxa weeyaan asalku wuxuu ahaa qofku hadduu macsiyo iyo dembi ku hamiyo oo aanu samayn dee laguma qaban jirin ee waxaa loo qaban jirin wax markuu ku hamiye uu sameeyo haddii aanu samayn sayi-ana looma qori jirin bal hadduu ilaahay dartii uga tago xumaanta intuu ku hamiyo halkii sayi-ada wanaag baaba loo qori jiray sida axaadiida nebiga ku ansaxday sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxuu yidhi khusuusiyaadka xaramka rabbi uu la gaarka yahay waxaa ka mid ah ruuxa ku hamiya dembi iyo xumaan inuu ku sameeyo walow yuu kuba samayne hamiga uu ku hamiyey ayaa lagu cadaabaya oo lagu ciqaabaya xataa haddaanu ficilkii samayn bal waxay culimmadu yidhaahdeen adduunka halka ugu dambaysa hadduu joogo makaba aanu joogin laakiin niyaddiisa iyo qalbigiisa ay ku soo dhacduu ku hamiyo xaramka xumee oo ku xadgudub cadaabkaa iyo goodigaasi waa u qoran yihi marka waa khusuusiyaadka xaramku iska leeyahay ee meel kale aanay la wadaagin isaga in qofka hamiga iyo niyadda lagu ciqaabo walow ficilkiiyuu samaynba eh laakiin meelaha kale iyo amaakinta kale dee qofkii hadduu intu xumaan ku hamiyo laakiin aanu samayn waxa weeyaan lagu qaban maayo dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadka nebi ibraahim inuu u diyaargareeyey oo uu u qoondeeyuu tusay oo uu dejiyey halkii uu kacbada seeskeeda ka bilaabi lahaa yacni waxa weeyaan ka binayn lahaa waxaa laga fahmayaa waid bawa'naa liibraahiima makaana albeyti beytku ibraahim inuu ka horreeyey uu hore u jiray laakiin ciddii ugu horraysee dib u soo dhistee u soo bilowday u soo cusboonaysiisaa ayuu ibraahim ahaa oo aabbihii ambiyada calayhi salaam laakiin waa ka horreeyey ilaahayna waa ka yidhi ina awala beytin wudica linnaas laladii bibakata mubaarakan wa hudan lilcaalamiin yacnii beydkii ugu horreeyee dadka loo dhigee loo dejiyey si ay ugu cibaadaystaan dhulka waa ka maka ku yaalla halkaa kacbadaa weeyi isagoo la barakeeyey dadkana hanuun iyo hidaayo u ah marka waxaa laga garanayaa waid bawa'naa liibraahiima makaana albeyti horuu u jiray laakiin waa baaba-o dib buu usoo waxa weeyaan seeskiisii uu soo kiciyey waxaa kaloo laga fahmayaa inuu hore u jiray waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt yacnii wakhtiguu ibraahim seeskii beytka uu kor u qaadayey marka asaaskiisii baaba ee hore u jiray ayaa isagoo ka ambaqaadaya uu kor u soo qaaday markii makaankii ilaahay yacni u diyaargareeyee la tusay ee uu bilaabay ayaa waxaa loo waxyooday allaa tushrik bii shay-a ibraahimow waxba haygu yacni cibaadadayda cid kale hayla wadaajin ee waxa weeyaan mid khaalis oo badhax tiran iiga dhig waana siduu yeelay ibraahim oo waa imaamkii iyo hormoodkii towxiidka ee waxa weeyaan ummadda oo dhan hoggaanka ugu ahaa inna ibraahiima kaana ummah ilaahay baa u ballanqaaday u yihi innii jaaciluka linnaasi imaaman dadkaan imaam lagu daydo iyo hormoodkaaga dhigaya markaa keligii buu ahaa ummad iyo imaam lagu daydo oo towxiidka ku toosan oo lagaga daydo waxaa kaloo loo waxyooday watahir beytiya liltaa'ifiina waalqaa'imiina waarukaci asujuud waxaa lagu waxyooday ibraahimow beydkaygaa barakada badan ee kacbadaas waxaad u daahirisaa kuwa ku dawaafaya iyo kuwa ku tukanaya ee u taagan ee rukuucaya ee sujuudaya u daahiri waa tahaara xisiya wa tahaara macnawiya xisan ugu daahiri oo najaasta iyo qurunka iyo dhibaatada ka dhowr macnawiyanna u daahiri oo shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada ka dhowr oo ka ilaali oo waxa weeyaan dhexdiisa ayaan lagu oogin oo lagu samayn intaa markii nebi ibraahim loo waxyooday ayaa waxaa la amray dee kolka inuu dadkii ogeysiiyo inay beydkaa usoo xajaan oo ilaahay xaj ku leeyahay wa adin fi nnaasi bilxaj waxaa la yidhi dadka xaj ogeysii markaasuu yidhi yaa allah codkaygu intuu gaadhi waxaa la yidhi calayka annidaa wa calayna albalaaq aduu dhawaaquun gaadhsiinta annakaa leh ee aduu dhawaaq markaasuu ku dhawaaqay dadow ilaahay xaj buu idinku leeyahe beydkiisa uu soo xaja ilaahay markaasaa cid walba halkeeda uu ku gaadhsiiyey marka jawaabkii waxauu noqday dhawaaqa iyo ogeysiiska ya'tuuka rijaalan oo ya'tuuka waa jawaabu dalabka wa'adin ogeysii dadka ya'tuuka way ku imane jawaabu dalabka wa'adin weeye waxaanay kuu imanayaan rijaalan wa calaa kulli daamirin iyagoo lugley ah rijaalan rag ha moodin waxaa loo jeedaa alladii yamshi calaa rijlayh labadiisa lugood qofka ku socda ee lugahiisa adeegsanayaa rijaalan looga jeedaa marka waxay kuu iman iyagoo lugaynaya oo lugtooda maalaya iyo iyagoo saaran gaadiid mid boglaashay dhammaantii oo daamirka ama dawaamirtu waa geela ama fardaha marka aad loogu socdo ee loo eriyo ee ay tacab iyo daal la daciifaan ee weyd ay noqdaan daciif ah ayaa daamir laydhaah oo waxay la boglaasheenoo boggoodu la laalan yahay dee waa tacab iyo daal iyo weydnimo socodkay soo galeen iyo masaafaday gooyeen marka waxay ku iman iyagoo lugaynaya iyo iyagoo saaran mid kastoo bog laalan dhammaantii waa awrtii tacabka iyo safarka ku soo daashay ee weydda noqotay waddo kastoo fogna way kaaga iman haddana waxa la sababeeyey oo maxay kuugu iman ya'tuuka baa la yidhi liyashhaduu manaafica lahum waa si ay waxtar iyo manaafacaad ay manaafacaadsanayaan u xaadiraan oo dee dadku xajka markay imanayaan adduunyo iyo aakhiro labadaba way ka faa'iidaan adduunyo way ka faa'iidaan oo dee laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ilaahay wuxuu idhi dembe idinkama saara ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa haddaad doonaysaanoo aad ku ganacsanaysaan markaa nin walba waddankuu ka imanayo haddii badeecad iyo alaabta dee sacuudiga ama xaramka ama maka ama madiina kaga soconaysa uu soo qaado halkaa ku iibiyo wixii isagu uu u baahan yahay waddankiisa uu geynayana uu ka sii qaato dee tijaarada iyo ganacsigu waa u bannaan tahay waanay jiraan dad waddamada qaarkood dhinaca berriga intay ka soo galaan gawaadhi waaweyn oo waxyaabo fara badan oo kala duduwan oo dee iyagu dhaqmaa u leeyihin intay soo qaadaan si looga iibsado waxyaabo kalena kasii qaata waddanka way jiraan marka waxa weeye faa'iidada adduunyo dee ganacsi iyo adduunyo qofkii doonaya way u bannaan tahay isagoo cibaadaysanaya dee waa xajun waa xaaja isagoo xajaya ayuu xaajadiisana ka qaadanaya manaaficda ukhrawigee aakhirana waxa weeye dee waa dembi dhaafka iyo ridaha rabbi oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh ninka xaja isagoon fisqi iyo foolxumo falin oon ku dembaabin oo xajkiisa dhowray oo wuxuu ku jabayey wixii nuqsaaminayaba isagoo ka dhowray ninka xajka guta wuxuu dembigiisa ka soo noqdaa isagoo ka ah sidii maalintii hooyadii dhashay uu dembi ka ahaa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi walxajulmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka la aqbalay abaal aan janno ahayn male yacnii meel ka sokaysa oo uu ku dhacayaa ma jiro aan ahayn jannada meesha ugu sarraysuu gelayaa marka waa liyashhaduu manaafica lahum diin iyo duunyaba if iyo aakhiraba si ay u faa'iidaan waxaa kaloo alla uu yidhi wayadkuru sma allaahi fii ayaami macluumaatin calaa maa rasaqahu min bahiimati alancaami fakuluu minha waatcimu lbaa'isa alfaqiira ayaamulmacluumaadku macashru dilxijo o dhan ba tobankii dilxijo ugu fadliga badnaa ee nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam qaaluu walaljihaadu fii sabiili illahi ya rasuula allah qaala walaljihaad ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay culimmada qaarkood waxay yidhahaan waa tobankaas uu nebigu yidhi maalmo camalka wanaagsani uu ka fadli badan yahoo ilaahay uga jacayl badan yahayba ma jiraan tobanka dilxijo ugu horreeya waa maalmaha camal la qabtaa ugu fadli badan yahay allana ugu jacaylka badan yihi markay yidhaahdeen jihaadna miyaanu ka mudnay rasuulkai allow wuxuu yidhi jihaadna kama mudno kama fadli badna nin naftiisa iyo maalkiisaba ilaahay dartii intuu ula baxay aan waxba kala soo noqon mooye kaasunbaa ka mudan waxase raajixoo qowlka kale uu yahay maye maaha cashru dilxijo oo dhane ilain maalmaha xajku waxay ka bilowdaan un yowmu tarwiya unbaa xajka u bilaabmaaye waa ayaamaha xajka iyo ayaamihii mina ee odxiyada iyo waxa weeyaan hadyiga iyo gowraca badan la samaynayey waa maalmahaas markaa odxiyadu dee waa dadkan xajka joogine laakiin dadka hadiga yacni xajka joogaa iyagu hadyigoodii ayay qalayaan oo ay gowracanayaan dadka xujaajtu hadyigoodii bay halkaa ku qalayaan marka ayaamulmacluumaadku waa maalmaha mina ee marka waxa weeyaan yowmu naxrigii qofkii uu xalaaloobo dee maalmihii koob iyo tobankii iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii ayaamu tashriiqa la odhan jiray ee ayaamihii ilaahayna in badan la xusaaye takbiirta iyo xuska alleh xoolahana la qalaayey hadyiga iyo wixii kale qofku uu sadaqadaysanaya uu qalayaba waayo nebiguba sala allahu calayhi wasalam boqol halaad oo hadiga intuu keenay saddex iyo lixdan neef oo geela nebigu gacantiisa ku dhuundha buu ku gowracay intii kalena cali binu abi taalib buu u wakiishay markaa qofku maaha un dee neefka ama labada isaga ku waajibaye in alla inta qofku uu gowrici karo uu qali karo uu farabadin karo ayaa u ajri iyo abaal badan oo ninba ninkuu ka gowrac iyo qalliin badan yahay xagga hadiga ayuu ka ajar iyo abaal badan yahay marka alla waxa uu yidhi iyo si ay magaca alla ugu xusaan maalmaha ayaamu tashriiqee maalmaha mina xoolaha ilaahay ku arsaaqay gowracooda si ay rabbi ugu xusaan oo macnaha waxa weeye dee qofkii markuu gowracayo xoolihii magicii ilaahay buu ku xusayaa oo bismi illaah allaahu akbar ayuu ku gowracaya kadib rabbi waxa uu yidhi idinkuna cuna wixii aad gowracadeen gowracdeen ee hadyigiinnii ah dee dadka baahanna wax ka siiya kadib rabbi waxa uu yidhi summa lyaqduu tafatahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti alcatiiq qofku markuu maalinta sideedaad xajka xidho labada go ee cadcad ee uu xidho dee ma beddelayo timaha ma xiirayo kuwo sare iyo kuwo hoose toona yacni qofkii rafaad iyo boodh iyo basaas ayuu maalmaha ku jiraa iyo rafaad weliba dee iminka dadka maanta joogaa raaxay isaga jiraanoo gawaadhiiyo diyaaraday ku kala gooshayaane dee dadkii hore masaafaad iyo meelo fogfog baa la ysaga iman jiray marka qofkii markuu madiino oo kale ka soo xarmado ama meel ka fogba dee inta uu soo socdo iyo ixraamka uu ku jiro iyo yacni rafaad iyo tacab uu u dhammaanaya sidoo kale dee uskag iyo wasakh badanna jidhkiis iyo maradiisaba waa soo gaadhaysa labadii gooba inay ku dulcasaadaan baa laga yaabaa basaas iyo boodh fara badan timihiis iyo jidhkiis oo dhamme ay yeeshaan marka waxaa la amray maalintaa tobnaad mar alla markay jamrada jamratulcaqaba la ydhaha ee xagga mine u xigtee jamrada weyn saddexda jamro taa marka uu tuurtee hadyigiisiina uu gowraco dee inuu isnadiifiyo dharkii iska bedelo timihii iska xiiro kor iyo hoosba waxa weeyaan udgoonkii uu isticmaalo yacni inuu kor iyo hoosba wax alla wixii uskaga iyo wasakha iska zuuliyo ayaa la amroo uma lyaqduu tafadawn nadaradoodiina ha oofiyaan baa la yidhi oo waxay ku nadeeyeen ee khayr iyo taacaha waa lagu fasiray ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه نذر الطاعة أم بل أوفيه يا معصية لما أوفيه وحكى الله لغو فسرمي نذر بل وما تشيده روحوا أعماشا حجكي عمرضا مركا وقالوه waxay ka dhigan tahay maadaama naftiisii uu ku waajibiyey nin nadar galay oo kale waayo wa atimu alxaja waalcumrata lilaah waxaa la yidhi xajki iyo cumradu xataa marka hore haddii qofkii waajibka uu ka dhacay oo dee inuu ku celceshadaa ay iska sunno ahayd mar alla marka uu xarmadee uu xidho waajib bay ku noqonaysaa inuu dhammaystiro kama bixi karo wa atimu alxaja waalcumrata lilaah itmaamku waajib buu ku yihi marka waxaa laga soo qaaday acmaasha uu naftiisa ku waajibiyey sidii nadarkii oo kale marka nadaradooda ha oofiyaan waa acmaashii xajka ha dhammaystiraan walyatawafuu bilbeyti alcatiiq waxaa looga jeedaa tawaafu lifaadihi maalinta tobnaad la samaynayey waana tawaafka keliya ee rukniga ah oo tawaafyada xajkaee quduumka iyo wadaaca iyo waa waajib oo haddii laga taga dee dhiigunbaa kabaya laakiin kani tawaafulifaada la yidhaahdaa oo waa tawaafka keliya ee rukniga ah ee lama dhaafaanka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلهي waxa uu yidhi amarku waa sidaa la soo sheegay xurmooyinka ilaahay ruuxa weyneeyana sidaasaa u wanaagsan nimcoolaydiina waa laydin xalaaleeyey ilaa waxa laydinku akhriyaya mooyaane waxaa la yidhi istitnaha laga soo reebay ilaa maa yutlaa calaykum ilankaasi xalaal idinkama ahe waa xaaraan eh waa kii suuratul ancaam lagu tilmaamaa la ishaaraya ee alla uu yidhi قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الله وحاول واحد كتر النبي الله كما هلايو وحي لئي وحيودي وح ويدن كحاران سيها إن قودتان وضعنتان إلا إنو يهي موياني وحيابان صوص عدون بحاران إذن كا وامحي وبختي وديقي شميي waa hilibkii doofaarka waa waxyaabihii ilaahay kayrkii loogu dhawaaqay ama magacan magaca alla ahayn lagu gowracay ama ilaahay cid aan ahayn loo gowracay marka waxyaabahaas iyo muxaramaadkii kale suuratlmaa-ida ku soo arooray xurimat calaykum almeyta ilaa aakhiriha yacni muxaramaadkaasunbaa laydiin diiday ee nimcoolaydii waa laydiin xalaaleeyey ayaa alla yidhi subxaanah dabeed alla wuxuu tilmaamay waxa laga fogaanaya xumaanaha iyo xaaraamaha ugu weyn oo shirkigu kow ka yahay waayo dembi la gala shirki baa u weyn alla waxau yidhi fajtanibuu rijsa min alawthaani wajtanibuu qowla zuuri sanamka qurunka ah iyo hadalka beenta ahba ka fogaada culimmadu waxay yidhaahdeen beentu halka la gaadhsiiyey iyo foolxumadeeda waxaa lagu xijisiiyey shirkiga iyo sanamka foolxumada beene ay leedahay daliil u tahay iyo ruuxa muuminkii wuxuu ka caagan yaho marnaba aanu ku dhacayn inay tahay oo aad u foolxun xunafaa'a lilaahi hayra mushrikiina bih waxaa la yidhi idinkoo ka soo leexanaya baatilka oo alle dartii iyo tawxiidka u soo iilanaya ilaahayna wax kale aan la wadaajinayn waxaa lagu shabbahay cidda ilaahay u shariig yeesha nin hawada intuu ka soo dhacay haadu ay hawada ku kala goosatoon dhulkaba waxba ka soo gaadhin ama dabayli meel fog ay ku tuurtay waa siduu u culus yahay dembiga shirkigu dabeed alla wuxuu tilmaamay xurmaynta la xurmaynayo shacaa'irtiisu inay alla kacabsiga ka mid tahay oo daalika waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub ruuxa shacaa'irta alla weyneeya alla kacabsiga qalbiyada ku sugan ayay ka mid tahay shacaa'ir waa jamcu shaciira waana aclaamu diinihi daahira waa calaamadaha waaweyn ee ilaahay diintiisa iyo daacadiisa astaanta u ah marka cibaadaadka waaweyn ee la sameeyo oo dhan waa min shacaa'ir illaah safe iyo marwe dhexdooda in lagu wareegaa waa min shacaa'ir illah ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah waxay calaamad u yihiin cibaadada alle loogu dhowaado layskama wareegayo waa cibaado marka yacni shacaa'irtu acmaasha waaweyn iyo cibaadaadka ilaahay loogu dhowaado o dhan waa min ashacaa'ir waxaa kaloo shacaa'irta ka mid ah dee hadyiga waxa weeyaan ilaahay dartii loo gowracayo xaramka la geynayo walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illah waatay noo soo socoto oo hadyigaas la qalayo waxay ka mid yihiin calaamadaha ilaahay diintiisa lagu aqoonsadee astaanta u ah ilaahay wuxuu tilmaamay hadyigaasi in manaafic laga helayo oo lakum fiiha manaaficu ilaa ajalin musaman uma maxilluhaa ila albeyt alcatiiq marka halkan waxaa laga fahmayaa fiihaadu horta xoolihii hadyigay u noqonaysa marka shacaa'irtu iyadoo cibaadaadkii caamka ahayd oo dhan ku dhacaysa hadda aayaddan waxaa looga jeedaa oy ku dhacaysaa kuwii kalena waa soo hoosgelayaane hadyigii xoolihii hadyiga ahaa oo waata la yidhi lakum fiihaa manaaficu waa xoolihii hadyiga waxtar baa idinku sugan oo markaad soo wadaanna waa adeegsan kartaanoo waa manaafacaadsanaysaan marka aad gowracdaan ad xaramkii iyo xuduuddiisii ku qashaanna dee ajar iyo abaal baa ka helaysaan adduunyo iyo aakhiraba markaa waa ku intifaacdeen ilaa ajalin musaman waxaa looga jeedaa ilaa inta uu xaramka lagu gowracayo ka gaadhayo oo waata lagu sii caddeeyey uma maxiluhaa ila albeyti alcatiiqi maxalka ay ku xalaaloobayso xoolaha in lagu gowraco hadyigu waa beytulcatiiqa oo looga jeedo xuduuddii xaramka oo dhan kacbada dhexdeedu in loogama jeedee waa xuduuddii xaramka maka oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in ummad walba gowrac iyo waxay rabbi ku caabudaan ay ugu dhowaadaan uu yeelay innakana waxyaabaha uu inoo yeelay hadyigaas aynu xaramka ku gowracana uu ka mid yahay liyadkuruu smaallaahi calaa maa rasaqahu min bahiimati alancaami culimmada luqadu waxay yidhahdeen bahiimatu lancaam waa idaafa bayaaniya oo bahiime iyo ancaam horta waa isku mid oo waa min idaafati shay ilaa nafsi oo bahiime oo mayeedhaankii ah iyo alancaam oo nimcoolaydii ihi laba shay oo kala duwan maaha waa isku hal shay oo waa xoolihii unaynu dhaqananay marka waxaa la yidhaha idaafadan idaafa bayaaniya oo waxay caddaynaysaa uun bahiimadu waxay tahay oo min bahiimati lancaami ay bahiimatun hiya alancaamu iyadoo la yidhi oo kale ka dhiganta ma yeedhaan nimcoolaydii ah marka waa caddaynuun ee laba shay oo kala duwan ma aha marka nimcoolaydaas gowraca la gowracayo in magaca alle lagu xuso waa qowlu naaxiri aw idaabixi bismi illaahi allahu akbar xuska xoolaha lagu xusayaa waxa weeye ruuxii gowracaya ama dhuundhabayo geela inuu magaca rabbi ku xuso oo bismi illaah wallaahu akbar dabeed rabbi waxa uu tilmaamay macbuudka xaqa lagu caabudaa macbuud keliya inuu yaho wax weheliya aanay la socon falahu aslimu wa bashiri lmukhbitiin kaa u hoggaansama baa alla uu yidhi oo kuwa khushuucana u bushaareeya waxaynu suuratlbaqara ku soo maray markaynu maranay aayaddii balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ficilka aslama hadduu laam ku gudbana waa bimacna alinqiyaad hadduu naftiisa ku gudbana waa bimacna alikhlaas marka maanta aslama laam bay ku gudbasaa oo falahu aslimu marka waa bimacna alinqiyaad ilaahay u hoggaansama laakiin balaa man aslama wajhahu aslama wejiga nafteeday ku gaadho toos bay mansuubka u gaadhay waa ikhlaaskii iyo badhaxtirkii oo waa ninka wejigiisa iyo niyadiisa ilaahay u badhaxtira ayaa lagu macnaynaya marka alla wuxuu tilmaamo oo sifeeyey sifaadka mukhbitiinta iyo kuwa alla yaqaanka ee khushuuca oo alla waxau ihi aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum waa kuwa rabbi marka la xuso qalbigooda cabsida iyo gilgilashadu ay ku dhacdo ee xuska ilaahay uu saamaynayay raadka uu qalbigooda ku leeyayo uu qoynayo waxaa kaloo la yidhi kuwa sabra iyo kuwa salaada u taagan iyo kuwa wax la baxana u bushaare wlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaahi lakum fiihaa khayr waxaa la tilmaamay geela xaramka loo wado ee hadyigee la qalaya yowmunaxriga iyo maalmaha ka dambeeya ayaamu tashriiqu shacaa'irta ilaahayo waaweyn inay ka mid yihiin waxaa kaloo la yidhi lakum fiihaa khayr horeynuu soo sheegno khayr adduunya mid aakhira labadaba inta la sii wadana waa lagu intifaacayaa ajar iyo abaalna waa laga helaya fadkuruu smallaahi calayhaa sawaafa geelii isagoo saddex lugood ku taagan waxa weeyaan magaca rabbi ku xusoo gowraca marka sawaafa waxaa looga jeedaa geelii waxa weeyaan afartiisii adin saddex lugood isagoo ku taagan adinka bidixna jilibka looga laabay oo kor loo laabay oo lugta bidixna ay laaban tahay saddexda kalena ay ku taagan tahay neefkii geela ahaa markaa dhuundhabuu gowraca iyagoo taagan si ay dhinaca ugu dhacdo markaa sunnadu waxa weeye geela maaha in lagu gowraco fadhi sara joog iyagoo saddex adin ku taagan ta bidixna u laaban tahay in la dhuundhaboo dhuunta lagu dhufto kadib dhinaca uu dhaco alla waxau idhi marka ay dhinaca u dhacaan dee cuna masaakiintana wax ka siiya ilaahay wuxuu tilmaamay sida uu mayeedhaankaa aad qalanaysaan eed soo kaxaysateen idinku sakhiray ayaa xoolaha kalena rabbi idinku sakhiray oo haddaan rabbi idiin layliin idiinmay suurtowdeen inaad ku intifaacdaan iyagoo nool iyo iyagoo dhintay midna dabeed rabbi waxa uu tilmaamay waxaa xoola ay qalayaan dhiiggooda iyo xoolahooda waxba ilaahay xaggiisa ka gaadhi maayaan laakiin waxaa rabbi gaadhayaa waa ikhlaaska iyo camalka loo badhaxtiray rabbi ilayhi yascadu alkalimu اطayib waalcamalu asaalixu yarfacu xagga rabbi waxaa loo kor yeelaa waa camalka saalixa ah ee rabbi loo badhax tiro jaahiliyadii hore waxay ahaayeen markay xajaan xoolahooda markay gowracaan ayaa dhiiggana ay kacbada marmarin jireen si dhiigu wax u taraya kacbada hilibka iyo waxa weeyaan xoolaha ay soo qaleen hilibkiisana ay kacbada la dhici jireen marka waxaa la leeyahay hilibkiinan iyo dhiiggiinani waxba ilaahay xaggiisa kama gaadhayo kacbo in lala dhaco ama la marmariyana looma baahnee ilaahay dartii wixii loo sameeyuunbaa ilaahay gaadha abaalmarina lagaga helaa litukabbiru llaha calaa maa hadaakum oo xoolahani ka mid yihiin oo waxaa la ishaarayaa qofka gowracaya ama dhuundhabayo geelu odhaahdu odhanayo bismi illaahi wallaahu akbar iyo acmaasha kale wanaagsan ee lagu lagu hanuuniye ruuxa iyo adkaarta iyo xuska alleh ee maalmaha ayaamu tashriiqa la takbiiranaye rabbi la xusayo waayo waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi caza wajalla maalmaha ayaamu tashriiqa ee koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay maalmo cunitaan iyo cabbitaan allana la xusayo waana maalmaha xoolaha iyo geela iyo adhiga iyo lo-daba la gowracaye la dhundhabaye la qalayo allah waxau ihi wabashirilmuxsiniina kuwa samafalayaasha u bushaaree kuwa cibaadada alla hagaajiyey ee ilaahay dartii u camalfalaya u cibaadaysanaya sidii waxay rabbi arkayaan an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak weeyaan ixsaanka cibaadadu kuwa addoommadana u samafalaya ee wanaajinaya ee hadal hagaagsan iyo ficil hagaagsan kula dhaqmaya u bushaaree lama sheegin waxa loogu bushaaraynayo waxaa loo xadfay cumuum waa liyadhaba dihnu saamici kulla madhab wax kastooo maskaxdaada ku soo dhaco wanaaga si maskaxdaadu aad waxay ugu soo dhacdo oo uu ugu rumoobo oo wax kasta oo lagu farxo la jeclaysto hadday tahay wax la arko hadday tahay wax la maqlo hadday tahay wax la dhandhamiyo hadday tahay wax la guursado oo macnaha dee haweenkii iyo xuralcayntii lagu lamaanaynayey ee tamatucooda ilaahay ugu nicmaynayo mu'miniinta hadday tahay hoyga iyo huga iyo xariirta loogu nicmaynayo waa khayr iyo wanaag oo dhanba ugu bishaare waa caam allah waxau idhi haadaani labadaa kooxood khasmaani waa kuwa dooday oo ishaysta oo ikhtasamuu waxay ku doodeen fii rabbihim fii sha'ni rabbihim arrinka rabbigood bay ku doodeen oo qaarna xaqa iyo towxiidkay u doodeen xaqnimadiisa qaarna shirkiga iyo xumaanta faaladiina haddaba kuwa kafaruu gaaloobay qudicat waxaa loo gooye lahum iyaga hiyaabun dhar oo min naarin naara yusabu waxaa lagaga shubayaa min fowqi ru'uusihim madaxyadooda korkooda waxaa lagaga soo shubayaa alxamiimu biyo kulayl dhaafay yusharu waxaana lagu dhalaalinayaa bihi biyaha kar dhaafay ee xamiimka maa fii butuunihim caloolahooda dhexdooda waxa ku jira ayaa lagu dhalaalinayaa waljuluudu wa tuxraqu ljuluud maqaarka sarena waa lagu gubayaa walahum waxa u sugnaaday maqaamicu dubayaal dubayaashaas oo min xadiidin bir ah kullamaa araaduu markastoo ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin ay min ajli ghammin murugo darteed ay uga baxaan mar kastoy damcaan uciiduu waxaa lagu celinayaa fiiha naarta dhexdeeda wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq cadaabka wax gubaya ina allaha alla yudkhilu waa gelinayaa aladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin basaatin baa uu gelinayaa basaantiinta iyo beerahaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yuxallowna waa lagu qurxinayaa fiiha jannooyinka dhexdooda min asaawira waxyaabo gacmaha lagu xidha ama jinjimo ayaa lagu qurxinayaa jinjimahaas ama gacmo ku-xidhyadaasoo min dahabin dahaba iyo walulu-a luulka dhagaxaanta qaaliga ah walibaasuhum hugooda iyo dharkooduna fiiha jannooyinka dhexdooda xariirun xariir weeyi wahuduu waxa lagu hanuuniyey ila atayibi wax wanaagsan oo min alqowli hadal ah wahuduu waxa lagu hanuuniyey ilaa siraati alxamiidi ilaaha la mahadiyo ee la ammaanee ammaanta xaqa u leh waddadiisa xaqa ayaa lagu hanuuniyo diinta iyo taacada ah ina aladiina waxa kafaruu gaaloobay walxaalna gaaloobay yasuduuna ay jeedinayaan oo dadka ay ka jeedinayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo walmasjid alxaraam masaajidkii xurmada laha aladii kaasoo jacalnaahu linnaasi dadkaanu uga yeelay sawaa'an kuwa ay isku mid yihiin alcaakifu fiihi ka dhexdiisa degan iyo walbaadi ka bannaanka uga yimid hee dee nudiiquhu min alcadaabi alaliim waxaanu dhadhansiin cadaab daran ama khaabuu wakhasiruu alla ilaahay kuwaasi waa hoogeen oo waa halaagsameen yacni waa loo soo qadari waxa weeyaan khabarka ama wowda sila iyo tawkiid ka dhigo jumlada yasuduunaba khabarka rid oo waxtaa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay hee wayasuduuna ay yasuduuna dadka waxay ka hor joogsanayaan oo u diidayaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa iyo walmasjid alxaraami masaajidka xurmada loo xaramkaoo dhan loo jeedo tanna waxaa la yidhi waa min cadfi alkhaasi cala alcaam oo masjidulxaraamku isagoo sabiilka iyo jidka alle ka mid a ayaa gaar haddana waxaa loogu xusay xurmada iyo xaqa uu meelaha kala dheeryahay alladii xaramkaasoo jacalnaahu waanu ka yeelay linnaasi dadkaanu uga yeelay sawaa'an kuwa ay u siman yihiin alcaakifu ka kunnagii fiihi xaramka dhexdiisa ee degaanka u ah ee deggan iyo walbaadi ka bannaanka uga yimid ee ku cibaadaysanaya noqonaya waman yurid ruuxa doona fiihi xaramka dhexdiisa la doona biilxaadin xadgudub iyo leexasho bidulmin dulmina ula doona nudiqhu waanu dhadhan siin doonaa min cadaabin cadaab xaggii baanu wax ka dhadhan siin doonaa cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuujiya marka waa iska sifo kaashifo oo lagu sii caddaynaya uune dee mid xaqii ma jiree doonis kasta oo leexasha iyo xadgudubihi mid walba waa dulmi ee mid dawihii ma jirto alla waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii bawa'na aanu diyaarinay liibraahiima ibraahiim makaana albeyti beytkaa xurmada leh kacbada makaankeeda aanu dejinaynu u diyaar garaynay halkuu ka binaynayay qawaaciddeeda uu ka bilaabayey allaa tushrik wa awxaynaa ilayhi usoo qadar aanu una waxyoonnay ibraahiim anlaa tushrik ay laa tushrik haygu shariig yeelin bi aniga shay a waxba oo watahir taahiri beytiya beytkayga xurmada leh waxaad u taahirisaa litaa'ifiina kuwa ku dawaafaya iyo waalqaa'imiina kuwa taagan ee salaada u taagan iyo warukaci iyo kuwa rukuucaya assujuudi ee sujuudaya waa jamcu raakicin wasaajid waadin ogeysi ibraahiimow fi nnaasi dadka dhexdiisa waxaad ka ogeysiisaa ood ku dhawaaqdaa bilxaji xajka ku dhawaaqoo dadka dhexdiisa ka ogeysii in xaj lagu leeyahay ya'tuuka waa jawaabta dalabka way kuu iman dadkuye rijaalan xaala yihiin kuwa lugley ah oo lugahooda ku socda iyo wa calaa kulli daamirin mid kastoo bog laalan korkiisa iyagoo ku sugan oo dee awrtii iyo fardahay saaraayeen ku socda ayaa ay kuu iman ya'tiina waa ay kuu imanayaan min kulli fajin waddo kasta xaggeeday kaaga iman waddadaasoo camiiqin fog jiha walba way kaaga iman oo limaadaa yaatuun talow maxay kuugu imanayaan liyashhaduu si ay u xaadiraan manaafica waxtar iyo manaafic lahum iyaga u sugan adduunya iyo aakhiraba iyo wayadkuru sma allah si ay magaca alla ugu xusaan fii ayaamin macluumaatin maalmo la yaqaano waa maalmihii mina ayaamu tashriiqe calaa maa rasaqahum ay calaa dabxi maa rasaqahum waxay wixii alle ku arsaaqay gowriciisa si ay ugu xusaan magaca alleh waxay alle ku arsaaqay gowracayaan oo min bahiimati lancaami xoolaha nimcoolayda ama yeedhaanka ah ee fakuluu cuna markaad gowracdaan minhaa xoolaha xaggoodii wax ka cuna waatcimuu kana quudiya albaa'isa kii dhibaataysnaa alfaqiira ee baahnaa humma liyaqduu dabadeed ha iska suuliyaan tafatahum yacnii uskagii iyo wasakdoodii muddaday yacnii ixraamka xidhnaayeen wixii soo gaadhay ee uskaga iyo wasakha ha iska zuuliyaan oo dharkii ha iska beddelaan oo ha maydhmaydhaan ilan waa xalaaloobeen eh waliyuufuu hana oofiyaan nuduurahum nadaradoodina ha oofiyaan oo acmaashii xajka sideedii ha u dhammaystiraan walyatawafuu hana ku tawaafaan bilbeyti alcatiiqi beydkii allee horreeyey ilan waa soo jireenoo waa ina awala beytin wudica linnaase kaana ha ku tawaafaan waa tawaafu lifaadihiye kii rukniga ahaa weeyi daalika alla wuxuu yidhi alamru daalika arrinku caynkaa la soo sheegay weeye waman yucadim ruuxa weyneeya xurumaat illaah ilaahay xurmooyinkiisa iyo waxyaabaha uu xurmada u yeelay ruuxa weyneeya fa huwa tacdiimka iyo weynayntaasi ayaa khayrun u khayr badan lahu isaga cinda rabbi rabbigii agtiisa marka weynaynta xurumaadku waxa weeye wuxuu ilaahay faray inaad samayso ayaa tacdiim u ah wuxuu ilaahay kuu diiday inaad ka tagto ayaa weynayn u ah xadka ilaahay kuu dhigay inaanad ku dhicina aad dhowrto ayaa weynayn u ah marka guud ahaan diinta ilaahay inaad dar yeesho ayaa tacdiimu xurumaat illaah ah alla waxau ihi wa uxillad waa laydin xalaaliye lakum idinka alancaamu nimcowleydii waa laydin xalaaleeyey ilaa maakii mooyaane yutlaa laydinku akhriyayo calaykum korkiinna oo istinaha aayatulancaam ay soo reebtay qul laa ajidu fiimaa wixii ilaya muxaraman iyo muxaramaadkay aayaadka kala sheegeen mooyaane nimcolayda kale waa idin xalaal ee fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka oo min alawthaani asnaamta ka mid a wajtanibuu kana dheeraada qowla zuuri hadalka beentaana ka fogaada xunafaa'a xaala atiin kuwa ka soo leexanaya baatilka oo lilaahi ilaahay dartii u soo leexanaya hayra mushrikiina xaal aad tihiin kuwa aan ku lamaanaynayn wax bihi ay bilaahi alleh idinkoon ilaahay wax kale ku lamaanaynayn oo cibaadada alle u badhax tiraya waman yushrik ruuxa u shariig yeela bilaah ee ilaahay cid kale cibaadadiisa ku lamaaneeya fakaannamaa khara waaba isagoo ka soo dhacay oo kale min asamaa xagga saree samada ka soo dhacay oo fatakhtafuhu tayru dabeed haadu ay dafayso hilibkiisa ay kala dhufanayso oo dhulkaba aanay waxba ka soo gaadhayn aw tahwi ama ay ku tuurayso bihi isaga arriixu dabayshu fii makaanin meel meeshaasoo saxiiqin fog daalika ay daalika xukmuullah madkuurkaa la soo sheegay waa xukumkii alleh oo ah in shirkiga laga fogaado towxiidkana lagu toosnaado waman yucadim ruuxa weyneeya shacaa'ir allah ay shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa calaamadaha lagu garto ruuxa weyneeya fa innahaa ay tacdiimu shacaa'ir shacaa'irtaa weynaynta la weynaynayaa min taqwa alquluubi qalbiyada alle ka cabsigooday ka mid tahay lakum fiihaa shacaa'irtu iyadoo caam ahaan ah waxyaabaha ilaahay diintiisa astaanta u ah oo dhan ayaa iminka gaar ahaan shacaa'irtan waxaa looga jeedaa waxa weeyaan hadigii iyo xoolihii xaramka la keenayee lagu qalayey markaa fiihaadu xoolihii hadiga ahaa bay u noqonaysaa lakum waxaa idinku sugan fiihaa xoolaha hadiga oo shacaa'irta ilaahay ka mid a waxaa idinku sugan manaaficu manaafacaad iyo waxtar ilaa ajalin ilaa muddo muddadaasoo musaman la magacaabay waa ilaa intay ka gaadhayso wakhtigii la qalayey iyo halkii lagu qalayo xaramka ah waa yowmu naxriga iyo xuduuddii xaramka eh inta ay wakhtiga iyo goobta ka gaadhayso dee waad sii manaafacaadsan kartaan weeyi oo dee waxa weeyaan caanaheedii iyo inaad raacdood gaadiid ka dhigata iyo manaafacaadkii waad ku intifaaci kartaa alla waxau uhi umma maxilluhaa dabadeed makaanu xalaalowgeeda meesha ay ku xalaaloobaysa in lagu gowracaa ila albeyti beytka xaggiisa weeyi beytkii alcatiiqi ee horreeyey beytkaa allee horreeyey waa xaramkii e halkaasay ku xalaaloobaysaa oo macnaha in lagu gowracaa ay waxa weeyaan xalaal noqonaysaa walikulli umma ummad walba jacalnaa waxaan uu yeelay mansakaa gowrac ama meel ay ku cibaadaystaan oo alle ugu dhowaadaan walikulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaan uu yeelay mansakaa gowrac iyo meel ay wax ku gowracaan oy dee alle ugu dhowaadaan sida inakaba laynoogu sharciyeeyey dee xaramka maalintaa yowmunaxriga iyo ayaamaha ka dambeeya in xoolaha hadiga halkaa lagu qalo ummad walba sidaasay goob mucayana iyo wakhti gaara u lahayd gowrac iyo xilli iyo wakhti iyo meel ay ilaahay ugu dhowaadaan gowraca walikulli umma ummad walba jacalnaa waxaan uu yeelay mansakaa gowrac liyadkuruu si ay u xusaan isma allaahi ilaahay magaciisa si ay ugu xusaan calaa maa rasaqahum ay calaa dabxi maa rasaqahum alla wuxuu ku arsaaqay gowriciisa rabbi si ay ugu xusaan oo bismi illaahi wallaahu akbar ay u yidhaahdaan waxaa alla ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami mayeedhaanka nimcooleyda ah waa idaafadii bayaaniga ahayd oo bahiimatun hiyan ancaamu fa ilaahukum haddaba macbuudkiinnu ilaahun waa macbuud macbuudkaasoo waaxidun keli ah ee falahu ay falilaah alla oo keliya uun aslimuu u hoggaansama oo wabashiruu bushaaree nebi allow almukhbitiina kuwa alla isu dhuldhigee u khushuucana u bushaaree alladiina mukhbitiintaasoo waa sifaadkoodiie idaa dukira allah ilaahay marka la xuso wajiladay cabsato quluubuhum qalbiyadoodu wasaabiriina kuwa sabrana u bushaaree calaa maa asaabahum waxa haleelay ku sabra waalmuqiimi asalaati salaadda kuwa oogana u bushaaree iyagana kuwaa salaadda oogo wa mimaa rasaqnaahum waxaannu ku arsaaqnayna wax ka mid a yunfiquuna bixinaya waalbudna ay wajacalnaa waxaannu ka yeelay albudna geeli waa halihii hadiga ahaaye jacalnaaha waxaannu ka yeelay oo lakum idinkaanu idinka yeelay min shacaa'ir illaah ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamadaha waaweyn ee lagu aqoonsadaanu idinka dhignay lakum waxaana idinku sugan fiihaa shacaa'irtaa dhexdeeda oo hadigaa iyo geelaa la qalaya ah khayrun khayr baa idinku sugan oo adduunyana waa ku intifaacaysaan aakhirana ajar baa ka helaysaan ee fadkuruu xusa ismaallaahi ilaahay magaciisa ku xusa calayha ay calaa dabxihaa gowraceeda korkeeda magaca alla ku xusa oo bismi illaahi wallaahu akbar sawaafa xaal ay tahay saddex lugood mid ku taagan adinka bidixdana loo laabay saddexna ay ku taagan tahay oo sarajooggaa ku dhuundhaba fa idaa wajabat marka ay dhacdo junuubuhaa halaha hadigee la gowracayo dhinacyadoodu markay dhacdo ilain sarajoog marka lagu dhuundhabo dhinac bay u dhacaysaa marka ay dhinacyada u dhacaan dee fakuluu cuna minhaa xaggeedii wax ka cuna wa atcimuu kana quudiyoo wax ka siiya alqaanica kii qanacsanaaye isagoo baahan cidna aan baryey iyo walmuctara kii u bambaxaya baryada labadaba wax ka siiya kadalik ay midla daalika taskhiir sakhiridda iyo layliyidda anu xoolaha hadiga idiin sakhiray ee aad meel fog intaa ka soo kaxayseen meeshaad doonteen iyo xaramka ku gowracaysaan kuwaa sidaannu idinku laylinay ayaa sakharnaaha nimcoolayda aanu idinku sakhirin lakum idinka lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi ugu mahadnaqdaan lan yanaala allaaha ilaahay gaadhi maayo luxuumuhaa hilbaheeda iyo walaa dimaa'uhaa dhiigageedu toona walaakin ha yeeshee yanaaluhu alla waxa gaadhaya attaqwa alla ka cabsiga oo minkum idinka xaggiinna ka ahaaday kadalik ay midla daalika taskhiir sakhiriddaas xoolaha laydiin sakhiray oo kale ayaa sakharahaa ilaahay idiin sakhiray nimcoolaydan lakum idinka sida uu waxa weeyaan xoolaha hadyigaba idinku sakhiray ayaa xoolaha nimcoolayda guud ahaana laydinku leyliyey litukabbirullaah si aad rabbi ugu weynaysaan calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey oo acmaasha wanaagsan ah iyo xoolahan aad qalaysaan oo takbiirteeda waxay culimmadu yidhaahdeen waa qowlu naaxir bismi illaahi wallaahu akbar odhaahdu odhanayo weeyi wabashiruu bushaaree nebi allow almuxsiniina kuwa samafalayaasha ee wanaagga sameeya wallahu aclam